qof kastaa inuu ka waantoobaa la rabaa dagaalka ciidamadana waxaan amrayaa inay dagaal la galaan qofka soo keena waa la yaqaanaa laga bilaabo berrita in la doono dadka keenayaasha ah dumarka kabarrada fadhiista in la soo qabto kabarrada in la soo qabto oo la soo xoreeyo oo la jejebiyo dagaal in lagu qaado gaawaarida soo qaadana dowladda waxaan ka sugaynaa ilaah idankiis waa wada hadlaynaa go'aan deg degaa laga soo saarayaa baabuurka in qiimihiisi qiimo ku dhow la ganaaxo ayaannu codsanayaa in naloo oggolaado cid kasta oo ku luglana waa dembiile waa la qabanayaa dumarka kabarada fadhiya waa la qabanayaa haddaydan dayn waa layni qabanayaa qof walbow ka waantow ilaahay baa irsi ku siinaya ka waantow waa xaaraan maxkamad baa la keenaya waana la soo qabanaya maxkamad baana la keenaya nimanka bahasha keena oo mulkiilayaashaana waa la yaqaanaa horena waa uga wada hadallay ciidanka booliisku dhammaanba inay soo qabtaan sharcigaa la waafajinaya kuwa fakada iyagoo maqan baa la xukumaya iyagoo maqan baa la xukumaya mana lagu daynayo waa la yaqaanaa baalkaa waa xaaraan hadda xashiish iyo khamru la mid yah ninka gadaya iyo islaanta gadaysaayo xashiish iyo khamru la mid yah iyagoo khamro lagu qabtay baa sharciga laga soo qaadaya wax xaaraana qofka qaanuunka ku xadgudba qodobkiisaa la marinaya waxaan leeyahay ciidamadu meel ay joogaanba waa inay dadka kabarada jooga iyo kabarada waa in la suuliyaa waa in la suuliyaa guryaha la geeyo waa la yaqaanaa waa lala wareegaya haddii la hidmo guryaha la geeyo baabuurta qaada kulli waa lala wareegaya hadda qofna la iima sheegin hadhih